تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك يينku yaabgelinin أموaaلهم xoolahooda iyo وalaa أwlaaduهum caruurtooda midnaba إنamaa yuriid الlahu alla wuxuu un la doonayaa liyucadibahum qolada inuu cadaabo bihaa amwaasha iyo owlaada darteeda inuu ku cadaabo fi اlxayaaةi الdunyaa adduunyada nolosheeda dhexdeedana uu ku cadaabo oo watزhqa ay baxdo anfusuhum naftooda walxaal hum ayagoo kaarihuuna kaafiruuna gaaloobay ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayey qoladii munaafiqiinta ahayd isla markaana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dagaalkii ugu dambeeyey ee tabuuka kaga haray ama raacay ee haddii ay raaceen lugooyo iyo kheer darre iyo xan iyo dhibaato u raacay qolooyinkaa ayuu rabbi ka warramayey tahdiid iyo goodi iyo ciqaab inay u dambaysana wuu caddaynayey waxaa isweydiinaa qolada dhibaatadaa wada muslimiinta dhibaatadaa ku wado wa khaasatan muslimiinta ee rasuulkoodii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo safkii ugu fadliga badnaa dhibaatadaa u geysanayo haddana adduunyada inay isaga sii ladnaadaan xoolo iyo carruur iyo caafimaad iyo inay sii haystaan maxaa keenaya arrinkaa ha la yaabin waxaadan ula yaabaynin laba arrimood mid waxa weeye adduunyadu dee ilaah agtii qiimo kuma leh ruux mujrima iyo ruux mu'mina isku siic nin walba wixii loo qoray ayuu ka qaadayaa wax qiimoo ilaah agtii ku leedahayna lama arko ruux kastoo caqli leh haddii uu usii fiirsadana wuu garan karaa qiimo yaridaasi adduunyada waayo adduunyada ninka ugu taajirsan ama ugu caruurto badan ama ugu ladnaanta badan muddo yar oo qalaa'il ayuu ku noolaanayaa maalinka uu ka dhaqaaqana wax alla wuxuu kasbaye waxay isu yihiin lama arko waa yahay bal dhibaato iyo xisaab iyo cadaab inay ku noqoto ayay u dhowdahay hadduusan adduunyada intuu jooge waddadii laga doonaya marinin tan labaad oo aan loola yaabaynin ee aayaddu ay caddaysay waxa weeye qoladani xoolaha cadaab inay u noqdaan iyo carruurta ayuu rabbi doonayaa subxaanahu wa tacaala adduunyo iyo aakhiraba adduunyada sidee cadaab ugu noqonayaan xoolaha kasbintooda iyo soo shaqaynta ay soo shaqaynayaan carruurta dhalitaankooda dhibaatay kala kulmayaan marka hore dee xoolaha iyadoo la jiifa un iskama yimaadaanee dhib iyo qaxar iyo waxaa loo marayaa dhibaato haddii la kasbana gacan ku hayidii iyo ilaalintii iyo tanmiyadii iyo sii badintii lasii badin lahaa iyaduna dhibaato weeye waayahay dhibaatadaa mu'miniintaba way la kulmi laakiin mu'miniintu waxay kaga fiican yihiin qolada kaafiriinta munaafiqiin ha noqdeen ama gaalada caadiga ha noqdeen waxay kaga fiican yihiin marka ay shaqaysanayaan ay wax raadinayaanna niman qadarka alla rumaysan weeye ilaah tala saartay dhibaatadii ku dhacday iyo wixii wanaag waa ay la kulmaan labadaba allay u rumaysan yihiin ee dhibaato haddii ay soo gaadhana wax weyn u arki maayaano inay sabraan ayaa u sahlan haddii ay faa'iide iyo khayr helaanna way ku shugrinayaanoo ilaah ayay mahad u celinayaan xaqiina waa gudanayaan amaa qoladani maadaama qadarka alla ayay rumaysnayn subxaanahu wa tacaala ee marka horey soo kasbayaan dhibaato adag oo qalbi xanuun leh oo murag murug leh oo seexad la'aan leh oo dhibaato ah ayay ku soo kasbayaan haddii ay soo kasbaan oy helaanna ilaalinta ay ilaalinayaan dhibaato badan ayay kala kulmayaanoo dee hal shilinaa khasaare haddii la yidhaahdo habeenkaa ma seexan karayo naftaa qabani waayahay waa adduunyada sida loogu cadaabayo marka ay sii dhimanayaanna maadaama wax ka horreeya iyo ajir rabbi iyo khayr ayan rajaynaynin naftooda oo aada u murugaysan oo gaalaysan oo dhibaato adag ay haysato ayay bixi oo adduunyada ay ka tegi labadaa arrimoodba cadaab bay u tahay maadaama cadaab ay sidaa ugu yihiin xoolaha iyo carruurta dan ha ka yeelanin xoolahoodana wax badan ha u arkin carruurtooda wax faa'iide leh ha u arkin falaa tucjibka min acjabaa laga keenay ficliga acjaba marka la yidhaahdo shay aad la yaaban tahay isla markaa wanaaggiisa aad la yaaban tahay wey shayga waad la yaaban tahay qaabka aad la yaaban tahayna waxa weeye xumidiisa maaha wanaaggiisa aad la yaaban tahay wax fiican ayaad u arkin cajibaa haddii la yidhaahdo oo hamsada laga daayo shay aad la yaaban tahay oo xumidiisa aad la yaaban tahay wey wain tacjab facajabun qowluhum haddii wax xun un aad la yaabi hadalkoodaa wax lala yaabo waxa ugu xun ah sidaa weye macnihii waka falaa tucjibka rasuul allow yayan ku yaabgelinin wax wanaagsan ha u arkin amwaaluhum xoolahooda iyo walaa owlaaduhum carruurtooda midnaba innamaa yuriidu allaahu alla wuxuu un doonayaa an yuca- liyucadibahum qolada inuu cadaabo bihaa xoolaha inuu ku cadaabo soo kasbinta hore ilaalinta ka shaqaynta cadaab iyo dhibaato inay kala kulmaan fi lxayaati dunyaa adduunyada dhexdeeda uu ku cadaabo oo watazhaqa ay baxdo anfusuhum naftooda ay baxdo walxaal hum ayagoo kaafiruuna gaalaysan oo gaaloobay inay nafta ka baxdo wayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi ilaah waxay ugu dhaaranayaan inahum ayaga la minkum idinku inay idinka mid yihiin wamaa hum qolada minkum idinka idinka mid ma aha walaakinahum qolada qowmun qolo weeye yafraquuna baqayo cabsanaya low yajiduuna haddii ay heli lahaayeen malja'an meel la magangalo ow makaaraatin godad la galo haddii ay heli lahaayeen ow mudakhalan dhufayse iyo meelo la galo haddii ay heli lahaayeen lawallow way u jeedsan lahaayeen ilayhi meeshaa ayay u jeedsan lahaayeen walxaal hum ayagoo yaj- yajmaxuuna degdegayo ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qoladani daahirka iyo afka baadhkiisa waxay ka sheegayaan mu'miniin inay yihiin inay idi- idinka idinka mid yihiin dad mu'miniina inay yihiin inay idinka mid yihiin jamaacaadkii iyo salaadihii bay xaadirayaan afcaalulkhayrkii ayay idin tusinayaan inay samaynayaan oy xaadirayaan mu'minnimoay sheeganayaan waa shahadanayaan ilaah wuxuu leeyahay qoladan dhab ahaan iyo qalbigooda mu'miniin ma aha idinka midna ma aha mar haddaynan mu'miniin ahayn mu'minnimo inay sheegtaan maxaa keenaya walaakinahum qowmun yafraquun waa qolo cabsanaya oo waxay is leeyihiin dee haddii aad gaalnimada bannaanka keentaan ee caasigarowga muujisaan maalinkaasaa laidin halaagayo laidin baabi'inayo inkaara idinku dhici marka waa eh, gaashaan iyo tursi ayay ka dhiganayaan iyo isku ilaalin Eh, muxuu ahaa iimaankan iyo waxa ay sheegayaan eh, kama aha dhab eh, iyo ilaah rumayn kama aha waa qolo baqitaan iyo cabsi darteeda iimaanka u sheeganayo waka waxaa rabbi uu raaciyey subxaanahu wa tacaala qoladan haddii ay heli lahaayeen meel uun ay ku leexdaan qolo ay hoos geli karaan oo ilaalinayso godad iyo meele ay idinkaga dhuuman karayaan meel uun ay geli karaan oo idinkaga baxsan karayaan haddii ay heli lahaayeen ilbiliksi ma ayan joogsadeen oo waa carari lahaayeen halkaasayna ku degdegi lahaayeen gaalnimadoodana halkaa ayay ku muujin lahaayeen ee meel ay galaan ay la'yihiin waxaa ga- islaannimo ay u muujisanayaan oo gaalnimada ay u qarinayaanna cabsi darteeda weeye wayaxlifuuna billaahi allah waxay ku- ugu dhaaranayaan inahum ayaga la minkum idinka inay idinka mid yihiin walaa- wamaa hum qolada minkum idinka idinka mid ma aha walaakinahum qolada qowmun qolo weeye qolada oo yafraquuna baqayo oo cabsanayo low yajiduuna haddii ay heli lahaayeen malja'an meel la magangalo ow makaaraatin me- godad haddii ay heli lahaayeen ow mudakhalan meel uun la galo gurye iyo dhufayse iyo waxay noqotaaba lawallow way jeedsan lahaayeen ilayhi meesha ayay u jeedsan lahaayeen walxaal hum ayagoo yajmaxuuna degdegayo jimaaxaas lugaha waxaa la yidhaahdaa faraska madaxa adag ee aan la leexin karine ruuxa saaran la cararo sida faraska u cararaya si lamid ay u carari lahayen oo waa degdegi lahaayeen sida ayaa loo jeedaa wa minhum munaafiqiinta ayuu ka mid yahay man qola yelmisuka kugu ceebaynayo fi sadaqaati fii qismi sadaqaati sadaqada qaybinteeda kugu ceebaynayo fa in ucطuu haddii la siiyo minhaa sadaqada xaggeeda haddii wax laga siiyo raaduu raadi bay noqonayaan wain lam yucطaw haddii aan laga siinin minhaa sadaqadana idaahum waaba ayagoo yaskhaطuuna caroonayo walow annahum ayaga raduu haddii ay ku raadi noqon lahaayeen maa wixii aataahum allahu alla uu siiyey iyo warasuuluhu rasuulkiisa waxay siiyeen haddii ay ku raadi noqon lahaayeen oo wa qaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa ka nagu filan allaahu alla weeye sayu'tiina allaahu alla wuuna siin doonaa min fadlihi ixsaankii ayuu naga siin doonaa wa rasuuluhu rasuulkiina wuuna siin doonaa innaa annaga ila allaahi raagibuuna waxaan rajaynaynaa una khushuucaynaa ila allaahi allaan u khushuucaynaa haddii ay dhihi lahaayeen munaafiqiin maba ayan noqdeenee dad wanaagsan ayay noqon lahaayeen suuraddani faadixa la yidhaahdaa wuxuu ku ceebeeyey rabbi subxaanahu wa tacaala qoladii munaafiqiinta ahayd wixii u qarsoonaa ayuuna bannaanka soo dhigay wuxuuna muujiyey rabbi subxaanahu wa tacaala awsaafu lmunaafiqiin munaafiqiinta sifadooda iyo tilmaanto acyaantooda muusan caddaynin oo qur-aanka kuguusan sheegin fulaan waa munaafiq fulaanna waa munaafiq wax xikmad iyo danaan ku jirin xikmadda waxay ku jirtaa dhaqankooda ay ku munaafiqoobeen in la caddeeyo dhaqankaasi waxaa ka mid a ee ay ku munaafiqoobeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay ku gefeen sadaqada iyo zakada uu qaybinayaana qaabka uu u qaybinaya ay ku ceebaynayaan oo ay leeyihiin tani waa qeyb aan wejiga alla loola jeedin dan gaar ahaaneed ayaa laga leeyahay kheyraa lagu naasnuujinayaa ee rasuulkay ku ceebaynayaan calayhi salaatu wasalaam waa yahay marka ay ku ceebaynayaan ceebeen xataa ayagu ay la tahay rasuulka inuu si khaldan wax u qaybiyey ma aha oo arkayaan rasuulka sida uu wax u qaybinaya xaq inay tahay ilaahay inuu hogaaminayaa taqsiimkaasi ee keli a waxa weeyaan xuduudu anfusihim ayay ku xisaabtamaanoo waa niman aada u hunguri wey ayaga in wax la siiyo unbay doonayaan bas haddii wax la siiyo sadaqadaa wax laga siiyo alla ilahay qaybtan qaybtii ugu fiicneed weeye ay leeyihiinoo si cadaalada loo qaybiyey haddii bani aadamka o dhan inta la qadiyo ayaga la siiyo qaybta cadaalad ayay ku dhacday oo sidii fiicneed weeyaanoo waa kan haddiise taqsiimkii rabbi uu qaybiyey lagu wado taqsiimkaasina uu keeno qaarkooda in la qadiyo ama la qadiyo way ceebaynayaan waana caroonayaan marka waxa ay wax ku miisaamayaana wuxuu yahay ayaga inay wax helaan bes haddii ay wax helaanna raalli bay noqonayaan haddayan wax helinna waa caroonayaan qoladuu rasuulka ku sheegay calayhi salaatu wasalaam cabduddinaari cabduddirham in uctiya radiya wain lam yucta sakid waxay addoommo u yihiin waxoogaagaa adduunyada ah haddii ay wax helaan raadli bay noqonayaan haddii ay waayaanna waa cadhoonayaano way gaaloobayaan waa caasigaroobayaan waxay eegayaan lama arko qoladaa weeye ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qoladan sida u fiicnayda waxay ahayd ilaah iyo rasuulkiisa taqsiimkooda inay raalli ku noqdaan qaabkay wax u qaybiyeen inay raalli ku noqdaan waayo allah cid ka caadilsani ma jirto makhluuqa haddii la eegana nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid ka caadilsan lama arko haddaba ilaah iyo nebiyullaahi maxamed taqsiimkooda ciddaan raalli ku noqonin macnaha waxa weeyaan cadaalad bayan raalli ku ahayn marka cadaalad dooni maayaane waxa u fiicnay taqsiimka alle iyo rasuulkiisa inay raalli ku noqdaan ayna yidhaahdeen xasbuna allah ilaah baa nugu filan wax alla wixii nala siiya ee ilaah uu noo qadaro khalaas waa nugu filan yahay sidaa inay ku raalli noqdaan ayaa fiicnaan layahay muminiin bayna sidaa ku noqon lahaayeen laakiin ma ayan yeelin wa minhum munaafiqiin ayay ka mid yihiin man qola yelmizuka kugu ceebaynaya fi sadaqaati fii qismi sadaqaati sadaqada qaybinteeda kugu ceebaynayo rasuulka haddii uu tagayna qoladii ka dambaysay ee cadaalad wax ku wada ciddii ceebaysay ku dhici fa in ucduu haddii laga siiyo minhaa sadaqada xaggeeda haddii wax laga siiyo raduu maqsuud bay noqonayaan raalli bay noqonayaan wain lam yucdaw haddii aan laga siinin minhaa sadaqada haddii aan waxba laga siinin idaa hum waaba ayagoo yaskhatuuna caroonayo cara meeshai ugu dambaysay tegayaan walow annahum lowda jawaabteedii baa xadfan walow annahum ayaga raduu haddii ay raalli ku noqon lahaayeen maa wixii aataahum ullahu alla uu siiyey wa rasuuluhu rasuulkiina uu u qeybiyey haddii ay raalli ku noqon lahaayeen oo wa qaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa kan nugu filani allahu alla weeye waxa uuna siiyaan raalli ku nahay sayu'tiina allaahu alla wuuna siinayaa min fadlihi ixsaankiisa ayuu wax naga siini wa rasuuluhu rasuulka allana fadliga alluu wax naga siini sidaa haddii ay dhihi lahaayeen innaa annaga raagibuuna waan rajaynaynaa waanaan u khushuucaynaa ila allaahi allaan u khushuucaynaa haddii ay dhihi lahaayeen lakaanuu mu'miniin mu'miniin bay ahaan lahaayeen sidaa haddii ay rumayn lahaayeen ay dhihi lahaayeen inama sadaqaatu sadaqada oo zakada madaxay u tahay lilfuqaraa'i fuqarada ayay u sugnaatay iyo walmasaakiini masaakiinta iyo walcaamiliina kuwii ka shaqaynayey calayha sadaqada ka shaqaynayey iyo walmu'allafati qoladii lasoo dhoweynayey quluubuhum qalbigooda lasoo dhoweynayey iyo wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi luqun fakinteeda ayay u sugnaatay iyo walghaarimiina kuwii daynoobe ayay u sugnaadeen iyo wa fii sabiiliillaahi jidka alle iyo wabni sabiili musaafirka ayay u sugnaatay fariidatan farad allaahu alla wuu farad yeelay fariidatan faradyeelid ayuu farad yeelay faradyeelida oo min allaahi alle xaggii ka ahaatay wallaahu alle caliimun mid cilmi badan weeye xakiimun maamul wanaagsan ilaah qoladaasi nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo alla taqsiimkii sadaqada ay qaybiyeen ceebe haddii ay ku ceebeeyeen arrinkaana munaafiqiin ay ku noqdeenee cadaab ay ku muteen ayaa wuxuu caddaynayaa taqsiimka cadaaladiisa iyo xagga rabbi inuu ka yimid ee nebiyullaahi moxamed intaa in la dhan uusan ku darsanin nebi moxamed mubaasharaduu leeyahay oo keli ah qaybinta inuu la baashirayo ee dadka kala siinayo amaa dadkii la siin lahaa rabbi baa cayinay oo sheegay ilaahay khalqigan abuuray iyo xoolaha abuuray ayaa wuxuu garanayaa cid walba iyo waxa ku habboon isagaana qaybiyey nebi moxamed in wax laga sheega taqsiimkiisana macnuhu wuxuu noqonayaa ilaah taqsiimkiisaoo wax laga sheegay waayo ilaah sidee wax u qaybiyey zada- sadaqadu haddii ay waajib tahay wakhaasatan zaka haddii ay tahay sideed qolaa iska leh sideeddaa qola cidaan ahayn zakada in wax laga siiyaa ma bannaane zakana noqon mayso waayahay sideeddaasuu rabbi aayadda ku tiriyey wuxuu u hormariyey masaakiin iyo foqora foqoro iyo masaakiin ayaa iskale oo foqoro iyo masaakiin maxay kala yihiin foqoro iyo masaakiin marka sidan oo kale hal aayad ama hal nas loogu wada sheego laba arrimood ayay kala noqonayaan haddii mid uun la sheegana midka kale waa soo hoosgelaya tii sidani hal aayad lagu wada sheego laba macnay kala qaadanayaano ee maskiin iyo faqiir waa laba ruuxoo aan waxba haysanin laakiin waxaa sii liitaa faqiirka maskiinkaa roon oo faqiir waxaa la yidhaahdaa ruux aan waxbaba haysanin wax u haystaba laba arko mithaal maanta boqol shilin buu u baahnaan lahaa oo ku fillaan lahayd shilinba kama haysto aba boqolka shilinuu u baahan yahay xaajadiisa waxaan waxba ka taraynin uu haystaayo wuxuu haystaa boqol shilinuu u baahan yahay toban shilinuu haysta hee nin boqol u baahan toban maxay u tari waayahay kaasaa faqiir la yidhaahdaa maskiinna waxaa la yidhaahdaa ruuxa waxa uu u baahan yahay uu yaraan nis haysto waxbuu u baahan yahay boqol buu u baahan yahay konton uu haysto kontonaa ka baqan ama lixdan uu haysto ama toddobaatan uu haysto adigu waxa uu u baahan yahi uu wax ka haysta waxa uu haysta se wax ku filan ma aha a'immada sidaa u fasiray waxyaabaha ay ka qaadanayaan xagga luqada iyo xagga naskaba waa ka qaadanayaan luqada waxaa ka mid a faqiir min fiqaari dahri baa laga keenay dhabarka lafihiisaa fiqaar la yidhahda fiqaaru dahri dhabarkaasi ruuxii laf ka mida ay ka jabtoy meesha ka baxdo ma socon karayo khalaas weeye baralaatis ayuu noqonayaayo waa in muxuu ahaa wax un lagu xambaaro ninka faqiirka ee kaas ayaa lagu shabahayaayo nin wax haysta maa nin dhaqaaqi kara maaha wey macnihii maskiin kale se mina sakan ayaa laga keenay xasilooni waa degan yahay wuu xasiloon yahay yani guri buu degan yahay looma jeeda waxaa loo jeedaa laftiisu dhaqdhaqaaq fiican ma samayn karayo laakiin kaa wuu dhaama oo asagu lafta dhabarka kaba jabnay laftii dhabarka waa wuu qabaa laakiin dhaqdhaqaaqa ayaa ku liita wuuna samayn karaya nas ahaana waxaa laga qaadanayaa ilaah subxaanahu wa tacaala suuratlkahfi qola dooni markable ayuu faqiir ku sheegay qola maraakiible ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina markabka ama doonida waxaa iskale masaakiin marka bay leeyihiin isla markaana maskiin buu rabbi ku sheegay subxaanahu wa tacaala yacni xaajadooda kuma filla wey waxa uu soo saaraya markabkani qoladan kuma filla laakiin wax bay haystaan marka miskiin iyo faqiir sidaa ayay kala yihiin laba qolo wey qolada saddexaad alcaamiliina calayha qolada zakada ka shaqayso qoladaa zakada ka shaqayni waxa la siinayo waa mishaar iyo ujra ee ma aha maskiinnimo iyo looma siinayo isagoo haniga ayuu shaqayni karayaa lala siinaya caamiliina calayhana waxaa la yidhaahdaa ninka zakada soo ururinayo kan ilaalinayo xifdinayo kan raacaya xoole haddii ay yihiin kan kaatibka ahee qorayo nin kasta oo zakadaasi shaqo ka qabto shaqadu waxay doontaaba ha dhannaatee wuxuu ku leeyahay mishaar zakadaana laga siinaya waayahay waalcaamiliina calayha qolada saddexaad mualafatulquluub afraad qolada afraad mualafatulquluub weeyaanoo waa qolo qalbigooda islaamnimada lagu soo dhoweynayo islaamnimada la jeclaysiinayo qoladaasi a'immada bacdi ka mid ee sida shaaficiyada oo kale waxay leeyihin imaamu shaafici weli lafti wuxuu leeyahay ruuxa mu'minimaa shardi ah oo ruuxa zakada la siinaya kaafir zaka lama siin karo laazim waa inuu mu'min yahay marka mu'alafatulquluub waxaa noqonaya nin soo islaamay marka uu soo islaamay islaamnimadaa la jeclaysiinayaayo qalbigiisaa lagu soo dhoweyni oo qalbigiisa waxoogaa dacfi ku jira ama ma ahee qalbigii dacfi kuma jire waa xoog badan yahay islaamnimadiisi ninkani wuxuu ahaa nin marmuuq aho qoladiisa ka dhex muuqdo madax buu ahaayo haddii dee zakada wax laga siiye lasoo dhoweeyo si fiican loo dejiyo qolooyinkii ku xidhnaa ayaa la rajaynaya inay soo islaamaan oo ay yidhaha war ninkii lasoo dhoweeye waa meel fiican uu tagay isla markaa ay soo raacaan ayaa la rajaynaya bacdi a'immada ka mid ee sida xanaabiladoo kale waxay leeyihiin ninka kaafirkaee laftiisa zakada waa la siin karayaayo haddii islaamnimadiisa la rajaynayo oo nin la soo dhoweynaye la sabsamaya haddii uu yahay laftiisu zakada waxbaa laga siin karaa sida ayay leeyihiin mu'alafatu alquluub ayayna soo gelinayaan qolada saddexaad waxa shanaad waxa weeyaan ghaarimiin qolo daynoobay oo deen qaboo deeni ay la go'day qoladaa daynoobay ayaa laba loo qaybinaya awalan waxa ay ku daynoobeen xaaraam inuu yahay iyo xalaal inuu yahay xaaraam haddii ay ku daynoobeen shilin laga siin maayo oo ninka xaaraan ayuu deen ku galay qamaaruu ciyaar ayuu deen ku galay oo lacagtii ku bixiyey hal shilin laga siin maayo hala xiro xalaal haddii uu ku day wa fi riqaabi sax addoonkiyaa ka horreeyey sax wey wa fi riqaabi qaybtii shanaad sax wey fi riqaabi waa waa luqun fakinteeda ruuxu la haysto ayaa la fakinayaayoo zakada lagu bixin ruuxa la haysta wuxuu noqon karayaa saddex qayb ruux addoon ah isla markaana la xoreeyey ee waxaan ujeedaa la kitaabeeyey kitaabo waxaa la yidhaahdaa sayidkii addoonka lahaa ayaa wuxuu yidhi lacag intaa dhan haddii aad ii keento xor baa tahay kitaabaa la yidhaahdaa ninka sidaa loo kitaabeeyey kitaabadaa waa laga bixinay si uu xoroobo waa qayb qayb labaad waxa weeyaan addoomo caadi oo laleeyahay inta la soo iibiyo in la xoreeyo dad addooma aho muslimiin oo laleeyahay oo qole ay leedahay inta la soo iibiyo in la xoreeyo qayb labaad wey qayb saddexaad qolo maxaabiis ah addoommahu maaha waa xor laakiin waa la qabsaday oo maxaabiis weeyaan oo qolo gaaraa qabsatay oo ay u xiran yihiin qoladaa in laga iibiyo lacag la siiyo laga soo fakiyo waxaasoo idil waxaa soo geli riqaab luqun fakinteeda qolada lixaad waxa weeyaan muxuu ahaa ghaarimiin labaa loo qaybinay xaaraam haddii uu ku daynoobay laga bixin maayo xalaal haddii uu ku daynoobaa laba loo qaaday in uu ku daynoobay limaslaxati diin diinka maslaxadii ayuu ku daynoobay oo qolo dagaalamayo dhibaato ay dhex taalle ayuu heshiisiiyey xoolihiisuu ku bixiyey deen buu u qaaday deenkaasi ayaa loo haystaa oo qoluu heshiisiiyey iyo ma ahe limaslaxati nafsihi inuu u daynoobay ciyaalkiisu ku biishay limaslaxati nafsihi haddii uu u daynoobay waxaa laga bixini deyntii lagu lahaa waa haddii uusan xoolo haysan wuxuu isaga bixiyo hadduusan haysanin wey waayahay amaa limaslaxati diin hadduu u daynoobay waa laga bixini hani kastaba ha ahaado marba dad haddii heshiisiintii uu heshiisinaya hadduu u daynoobay waa laga bixini waayahay qolada toddobaad waxa weeyaan fi sabiil illahi fii sabiilillaahi waxaa ra'iis ka ah madaxna ka ah mujaahidiinta mujaahidiin in loo wadaana biitifaaqi alculamaa waa la isku waafaqsan yahay ummaddu waa isku waafaqsan tahay in mujaahidiin loo wado qolada mujaahidiinta ahee dagaalamiye jihaadka u socotaa zakada qeyb bay ku leeyihiin oo qeybtoodaa la siini mujaahidiinta waagii hore ee aayaddu ay soo degaysay ciidamo qoran oo mishaar la siinaye meel degan ma ayan ahayne nin walba dantiisa ayuu u shaqaysan jiray jihaadka iyo waktigii marka la gaaranayo saftiisa iyo faraskiisu soo qaadan jiray qoladaasi way ku caddahay in la siinayo oo ninka mutatawica ah zakada waxbaa laga siiyey ninka mishaarka uu qoran yahay ma laga siinayaa fiihi ikhtilaaf qaar waxay leeyihin ma lama siinay maadaama mishaar uu qoran yahay waxaa kaloo laisku khilaafsan yahay fii sabiilillaahi inay soo gelayaan duruqulkhayraadka kale waddooyinka wan wanaagsan ee kale sida dalabulcilmiga in la siinayo qoladan daalibulcilmiga en waxba haysanin in loogu kaalmaynayo sabiilillahi ay soo gelayaan masaajid in lagu dhiso sabiilullaahi inay soo geli baabkaa coloo badan ayaa diidan oo waxay leeyihiin haddii baabkaa la furo dee jihaadkii waxba u soo hari maayo oo wuxuu noqonayaa baabkaa baab ballaaran awjuhulkhayraadkoo idil ayaa soo wada gelayaa cid walba inay ku qaadato wwaj khayr ayaa u suuroobi kara qaarna waxay leeyihiin maye inta muhimka ahee maslaxada caamka ahee muslimiinta intaa waa lagu bixin karaa qaarna sida ayay leeyihin waayahay qolada u dambaysaana sabiilillaahi weeyaanoo wabni sabiil weeyaanoo qolada musaafiriinta nin musaafir ah zakada qayb buu ku leeyahay laakiin bisharti ninkaasi sahaydiisii waa inay go'day oo meeshii uu ka soo tagay ee reerkiisii xoolaba ha u jiraan haddii la doono halkan uu joogaa sahaygo-o buu ku yahay waxbama haysto dee sahaydii baa laga bixini ilaa reerkiisii uu ku gaadho qolooyinkaa ayuu rabbi u qaybiyey zakada taqsiimkaana rabbi baa iskale subxaanahu wa tacaala mubaasharada ayuu rasuulka leeyahay in lagu ceebeeyaana wax meesha ku jira ma aha khaladna weeye waka inama sadaqaatu zakada lilfuqaraa'i fuqarada ayay u sugnaatay iyo walmasaakiini masaakiinta iyo walcaamiliina qoladii ka shaqaynayey calayhaa zakada ka shaqaynayey walmu'allafatii qoladii la soo dhoweynayay quluubuhum qalbigooda islaamnimada lagu soo dhoweynayay ayay u sugnaatay wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi luqun fakinteeda ayay u sugnaatay waalghaarimiina qoladii daynoobe ayay u sugnaatay wa fii sabiiliillaahi jidka alle ayay u sugnaatay ajbinta oo min allaahi alle xaggii ka ahaatay wallaahu alle caliimun mid cilmi badan oo xakiimun maamul wanaagsan wey wa minhum munaafiqiin ayay ka mid yihiin aladiina qoladii yu'duuna dhibayey annabiya nabiga dhibayey oo wayaquuluuna dhahayey huwa nabigu udunun dhegweyn weye qul waxaad tidhaahdaa udunu khayrin khayr mid dhegaysto weye khayrka oo lakum idinka idii sugan yu'minu wuxuu rumayni billaahi alluu rumayni wa yu'minu wuu u rumayni lilmu'miniina mu'miniintana wuu u rumayni waraxmatu naxariis weeye liladiina qoladii aamanuu mu'miniinta ahaa ayuu naxariis u yahay minkum xalay idinka idinka mid yihiin waaladiina qoladii yu'duuna dhibayey rasuula allahi rasuulkii alla dhibayey lahum qoladaa waxaa u sugan cadaabun cadaabka oo aliimun aad u kulun ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta waxaa ka mid a qola rasuulka ceebaynaya xamanaya dhibayo waxyaabaha ay ku dhibayaan waxaa ka mid a inay yidhaahdaan huwa udun udun horta dhegtaa la yidhaahdaa waxayse u wadaan wax xun iyo wax san wixii loo sheegaba wuu iska qaadanayaa ninkaani oo inta aan xamanoon xumaan sheegno oo aan xamanoon dhibaato iyo xumaan iyo kheer darro aan ku sheegno haddayan gaadhin xumaantaasi waa sidaan rabni haddii ay gaadhuu maqlana waa soo ordayna waa cudurdaarinay waxaan leenahay rasuul alla annagu sidaa uma ana jeedin waxaana kuma anahad wuu iska qaadani dhegweyn waay oo sida dhegta wax alla wixii shaqar ee u maqli shaqadhaasi shaqada ay jeceshahay ha noqoto mid ay nacban tahay ay ha noqoto wax walba dhegta waa gelaya waa maqlay sidaasi lamidu wax walba maqlaya ayuu qaadanaya sidaa ayay u jeedaano waan iska dhegweyn oo aan xagga caqliga ka liito aan saadiqa iyo kaadibka kala sooci karin ninka runta sheegaya iyo ninka beenta sheegaya kalama sooci karo ma kala garan karayo wixii loo sheega wuu iska qaadanaya sidaas yay waxyaabihii ay ku xanteen ayay ka mid ahay ilaah baa u jawaabayaayo ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala rasuulka wuxuu ku sifaysan yahay laba sifo inaad xamataanna labadaa sifa mid ka midaa keeni haysa mid waxa weeye waxaa kheerku horta si fiican u dhegaystaa islamarkaana mu'miniinta warka ay wadaan wuu u rumeeya oo nin tuhme ay ku taagan tahay ee asxaabtiisa ka shakisanayn jaasuus u kala dirayee hebel bal waxa uu doonaya halli ii soo ogaado iyo qalbigii maxaa ku jira ma aha arrinkaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa nin kheerka iyo waxa wanaagsanee la sheegayo dhegaysto isla markaana qaato mu'miniintana u rumeeya ilaah waa rumaysan yahay wa yu'minu lilmu'miniina mu'miniintana warkooda waa u rumaynayaaye nin tuume ay ku taagan tahay maaha taa waa mid sifo labaad uu leeyahay waxay tahay raxmad iyo khayr ayuu ummadda u yahay oo raxmaddaa uu yahay ayaa waxaa keeni waxay keeni isagoo garanaya inaad been sheegaysaan isagoo garanaya idibdarre inaad waddaan inuusan dan idinka yeelanin inuusan waxaan idin ogeyn ahaan u dhaqmo inuusan arrintiinna dabagelin dan inuusan idinka yeelanin waa yahay isagoo garanaya waxa aad tihiin isagoo garanaya hadalka aad waddaan wax ka jira inuusan jirin isagoo garanaya xanta iyo khayrdarrada iyo barakadarrida aad asxaabta la dhex joogtaan yuu haddana waxaan waxaasi war ka haynin iska dhigayaa raxmad uu yahay darteeda ayaa keeni taa ayaana waxay keentay inaad xamantaanoo raxmaddii uu ahaa ayaa waxaad u bedelateen inaad xamantaanoo kaga faa'iidaysataan isaga inaad dhibaato gaarsiisaan sidaa ayuu rasuulkiisa u beryeelay rabbi subxaanahu wa tacaala ayaguna inay khaldan yihiin arrinkoodana lala socdo rasuulkana uu og yahay uu caddeeyey wa minhum munaafiqiin ayay ka mid yihiin aladiina qoladii yu'duuna dhibayey annabiya nabiga dhibayey oo wayaquuluuna dhahayey huwa nabiga udunun dhegweyn weeye caqligaab weeyay u jeedaan qul waxaad tidhaahdaa huwa rasuulka udunu khayrin khayr mid dhegaysto wey kheyrka oo lakum idinka idiin sugan yacnii qoladiinnan mu'miniinta ah kheyrka ka yimaado wuu dhegaysanaya yu'minu wuu rumayni billaahi alluu rumayni wa yu'minu wuu u rumayni lilmu'miniina mu'miniintana hadalkoodu u rumaynayaayo nin itihaam uu ku taagan yahay ee asxaabtiisa tuhmaysano warkooda in loo soo jaasuuso iyo qalbi ahaan in la soo ogaado ku talagalsan ma aha waraxmatu naxariis weeye liladiina qoladii aamanuu mu'miniinta ahaa ayuu naxariis u yahay minkum xalay idinka idinka mid yihiin waaladiina qolada yu'duuna rasuulallaahi rasuulka alla dhibayey lahum qolada waxaa u sugan cadaabun cadaabka oo aliimun aad u kulul waa ballanqaad rabbi subxaanahu wa tacaala inuu cadaabi doono yaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi ilaah waxay ugu dhaaranayaan lakum idinkay idin dhaaranayaan liyurduukum inay idin rillageliyaan ayayna u dhaaranayaan wallaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ayaana axaqu ku xaqnimo badan an yurduuhu bian yurduuhu inay rillageliyaan in kaanuu waa haddii ay yihiin mu'miniina mu'miniin waa haddii ay yihiine ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala xumaan ayay samaynayaan xumaantii baa laga soo sheegay haddii loo qabsado dhaan ayay xaqaf ka siinayaan waxay leeyihin wallaahi waxaa annaga kuma anan hadlin mana weliga qalbigeenna ma soo gelin war dad toosanoo mustaqiimiin ayaan nahay qolaanna daba taaganoo war naga soo sheegay sidaa ayay u dhaaranayaan oo dantay u dhaaranayeen maxay tahay qoladaa rasuulka iyo mu'miniinta iyo inay raalligeliyaan oo lagu kalsoonaado oo xumaan inayan wadin la aamino laakiin arrinku sidaa ma ahayne waxaa ku fiicnay ilaah iyo rasuulkiisa rilahooda inay raadiyaan bini aadam kale inayan dan ka yeelanin ilaah iyo rasuulkiisa ay raadigeliyaan sidaa ayaa mu'minnimo iyo toosnaan u ahaan lahayd laakiin ma ayan yeeline bini aadam raallinimadiisa ay raadiyeen sideedana ruuxa bini aadamka kale rasuul cid aan ahayn raallinimadiisa haddii uu raadiyo weligii heli maayo ilaahna waa ka caraysiinaya oo waxaa la yidhahdaa irdaa'u bani aadama haayatun laa tudrak wa irdaa'ullaahi haayatun laa tutrak bani aadam in la raalligeliyaa weligeed suuroobi mayso waayo hebel waxa aad ku raalligelisay hebelaa ka xanaaqaya hebelkii kale haddaad raalligeliso kii kalaa xanaaqaya weligaa bini aadama raalligelin karta ilaah in la raalligeliyaana waa meesha haayada ahee loo socdo wax laga tegi karaba aan ahayn oo ilaah haddii aad raalligeliso inta toosan waa ku jeclaanayaan raalli bayna kaa noqonayaan inta khaldanna inay ku nacaanay kaa fogaadaan ayay dankuugu jirtaaba waka yaxlifuuna way dhaaranayaan bilaahi ilaah waxay ugu dhaaranayaan lakum idinkay idin dhaaranayaan liyurduukum inay idin rillageliyaan ayayna ugu dhaaranayaan wallaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ayaana axaqu ku habboon an yurduuhu bian yurduuhu inay raadligeliyaan in kaanuu waa haddii ay yihiin mu'miniina mu'mininnimada ay sheeganayaan haddii ay dhabka tahay wey alam yaclamuu miyayan ogeen annahu shaniga inuu yahay man yuxaadid illaaha ilaah ninka khilaafo iyo wa rasuulahu rasuulkiisa khilaafo faana lahu kaa inuu u sugnaadee naara jahannama naarta jahannama inay u sugnaatay khaalidan xaal uu yahay mid waaraya fiiha jahannamada ku waarayo daalika jahannama in laisku waariyaa alkhizyu dulli ah alcadiimu ee aad u weyn ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala marka bini aadam raalligelintiisa ay ku dadaalayaan ilaah iyo rasuulkiisana ay danka lahayn miyayan war ka haynin ilaah iyo rasuulkiisa cidda khilaafta ee ka caraysiisaa jahannamo inay ku waari doonaan weligoodna ay ka baxaynin jahanname in lagu waaraana dulli rasmi ah dulli haddii aad maqasho dulli ka dambeeya iyo dulli ka horeeya lama arko jahanname isku waarinteeda oo jahanname geliddeeda dulli kaloo dhan waa fudud yahay adduunyada waxoogaa dulli haddii uu kugu dhaco maalmo weeye waa laga baxayaa calal aqal dhimashadaada ayaad kaga bixi ee dulliga rasmiga ah waa dulliga qiyaamo ilaah naga badbaadiye taa miyayan ogin taana waxaa waxay ku timaadaa oo keliya ilaah iyo rasuulkiisa in la khilaafo ridahooda aan la raadinin taas ayay ku imaaneen alam yaclamuu miyayan ogeen annahu arrinka inuu yahay man axadka yuxaadid illaaha alla khilaafa iyo wa rasuulahu rasuulkiisa khilaafo fa anna lahu kaa inuu u sugnaadee naara jahannama naarta jahannama inay u sugnaatay khaalidan xaal uu yahay mid waaraya fiiha naarta jahannama ayuu ku waari daalika jahannama isku waarinteedana alkhizyu dulli weeye alcadiimu ee aad u weyn yaxdaru lmunaafiquuna munaafiqiin waxay ka digtoon yihiin oy ka baqayaan an tunazala in la dejiyo calayhim liajlihim dartooda suuratun suurad in loo soo dejiyo suuradda oo tunabbi'uhum ka warrami bimaa waxa fii quluubihim qalbigooda ku sugan qul waxaad tidhaahdaa istahzi'uu jeesjeesa ina allaaha alle mukhrijun wuxuu soo saari maa waxa taxdaruuna aad ka digtoontihiin wallaahi yalain sa'altahum qolada haddii aad weydiiso layaquulunna waxay dhahayaan innamaa kunnaa waxaanu dhahay nakhuudu sheeko kuwa iska dhexgalay wa nalcabu iska ciyaarayey qul waxaad tidhaahdaa abillaahi alle iyo wa aayaatihi aayadihii iyo wa rasuulihi rasuulkiisa miyaa kuntum ahaydeen tastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesayo laa tactadiruu ha cudurdaaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum mu'minnimo inta aad sheegateen kadib ayaad gaalowdeen in nacfu haddiiba aan cafinno can daa'ifatin qole oo minkum idinka idinka mida nucadib waan cadaabaynaa daa'ifatan qolaan cadaabaynaa biannahum bisababi annahum ayaga ahaanshahooda sababkii ayaanan u cadaabaynaa kaanuu ay ahaayeen mujrimiina mujrimiin ay noqdeen ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qoladan munaafiqiinta leylan wa nahaaran tiiraanyaa ku taagan waa cabsanayaan waa baqayaan oo maxay ka baqayaan ilaahay inuu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam suurad ku soo dejiyo suuraddaasina acyaantooda uu ka warramo ay ka warranto oo ilaah u yidhaahdo fulaan munaafiq weeye qalbiga waxaasaa kaga jira fulaanna munaafiq weeye waxaa ayaa kaga jira in la magacaabo ayay ka baqayaan awsaaftooda in la sheego dee leyla wanahaarna awsaaftoodii la sheegahay ee waxaa si gaar ahaaneed ay uga baqayaan acyaantooda in la sheego weeyaano hebel waa munaafiq hebella waa munaafiq qalbigana waxaasay ku haystaan in la yidhaahda taasay ka baqayaan ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laazim ilaah waxaad qalbiga ku haysaan bannaankuu keeni doonaa nebigiisana wuu u sheegi doonaa mu'miniinta lafteeda wuu ogeysiin doonaayo calaamad ay ee mu'miniinta ay idinku gartaan ayuu rabbi idinka daahirin doonaa qaabdhaqankiinna waa yahay waxyaabaha ay samayni jireen waxaa ka mid ah oo weliba ghaswatu tabuuka ay sameeyeen asxaabta weliba khaasatan culammada asxaabta si gaar ahaaneed inay u xanteen oo ay yidhaahdeen qoladan qura'da qura'da waxaa loo yaqaana dee culammada waagaasi oo ninka qur'aanka yaqaano qur'aanun lafdigiisa keli la yaqaaneen macnihii la aqoonin asxaabtu ma ayan aqoonin asxaabtu waxay baran jireen qur'aanka iyo macnihiisa isku sibay u baran jireeno ruuxaa toban aayadood kama uusan gudbi jirin ilaa laba arrimooduu isku daro tobanka aayadood macnahooda waa inuu bartaa kuna camal falaa labadaa arrimood markuu isku daro kadib ayuu wax kale ku dari jiray waayahay bacdu saxaaba suurat lbaqara waxay ku qaadatay intaasoo sana inay bartaan maxaa keenaya annagu hal bilan ku baranaay iyo ka yaray hee tobankii aayadoodba macna ahaan waxa alla wixii macnay aayaddaa ka suurooba ayuu baranayaa ninka saxaabigaa isla markaana wuu ku camalfalayey haddaba qoladan qura'da ah culammadii asxaabta ay ahaayeenoo abibakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo asxaabtii waaweyneyd ayaa qura' loo yaqaanay isla markaana culammada saxaabta ka midka ah markaasaa waxay yidhaahdeen qoladan qura'da ee culammada ah werigeen ma ana arag wax ka cirweyn oo ka calool weyn oo cunto haddii la yidhahdo maba dhargayaan waa kow wax ka been badanna ma ana arag waa labo wax ka fulaysanna ma ana arag kadib weeye waxaasoo idin wax ka jiraa lama arko ayagaa ku sifaysan intaba wax ka cir weyn lama arko qoladan ay xamanayaan waa qoladii qoladii ay qoladii soo hijrootay xoolahooda la qaybsaday oo ninkii beer yar haystay door xaboo timir ay haystay niska ku kala gooyay intaa qaadu yihi ninin guri weyn miyay taa ka suuroobi karta geesinima waa nimankii adduunyadoo dhanba furtay oo furus iyo awey ruum xagee u dambaysay waa nimankii hilfaha u qaaday nimankaasay fulaynimo ku xamanayaan been weligoodba laguma aqoonin run bal waxaa jira qaar rasuulka bayca kula galay weligoodba inay been sheegaynin qaar rasuulka bayca kula galay weligood bini aadam inay wax u dirsanaynin xaggee laga helaa waxaas waayahay qoladaasaa waxay leeyihiin wax ka hunguri weyn oo ka cir weyn weligan ma ana arag wax ka been badan ma ana arag wax ka been badanna ma ana arag wax ka fulaysanna ma ana arag intaasay isku dareen ilaah subxaanahu wa tacaala arrinkii horta rasuulka loo soo sheegay waa beeniyeen dhaar ayay xagaf ka siiyeen maayo maayo kuma anan hadlin annagu oo waxa la sheegay muxuu yahay war safaraa ku jirnay habeenaan la guuraynay waa iska sheekaysanaynay geelaan uheysaynay safartaan isaga yeelaynay sheekadaas marka sheekada caadigan iska sheekaysanayna waxaan ahayn oo jire ma jiro arrinkaa ayay ku dhaarteen ilaah baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala been bay sheegayaanee kelimatul kufriga way ku hadleen wayna yidhaahdeen oo asxaabtu sidaa ayay u xanteen isla markaana waxaan ay leeyihiin waa ciyaarayna iyo ma ayan muxuu ahaa maanan u qasdaynin iyo sheeko caadi baa wadnay wax ka jira lama arkee ilaah iyo rasuulkiisa iyo aayadihiisa istihza iyo jees jees ula dhaqaaqeen waxaa ballanqaad ah qoladan qaar yar haddii ay toobakeen horta waa gaaloobeen kulli xaraday ka baxeen oo mar haddii ay ku jeesjeeseen culamaa u saxaaba xaraday ka baxeen islaamnimo iyo ayagu isma hayaan waagii horeba islaamnimo fiican ma ayan hayne afka baarkiisu ahaa intiina baaba'day qaar yar haddii waxoogaa laga tooba aqbalee intay tooba keenaan ilaah tooba waafajiyee laga aqbalo ilaah wuxuu ballanqaadayaa qoladaasi qaar ka mida inuu cadaabayo oo cadaab kaga argoosanayo ayuu rabbi ballanqaadayaa subxaanahu wa tacaala meelaha qawaacidda culamaa-ulxum ulculamaa ee masmuuma meelaha laga keeno weeyaanoo culammada hilibkeeda waa sumaysan yahay ruuxa xanta culammada wax ka sheego heedee sun buu cunihay sunnada rabbi iyo waddada uu mariyaa qolada culammada tanqiisisaana waa la yaqaanaayo meesha ay ku dambaynayaan meel fiican ma aha qawaacidka meelaha laga qaatay aayadahan iyo waxa lamidka ayaa ka mid ah yaxdaruun munaafiquuna munaafiqiin waxay ka digtoon yihiin oy ka baqayaan an tunazala in la dejiyo calayhim dushooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo suuradda oo tunabbi'uhum ayaga u warrami bimaa waxaa fii quluubihim qalbigooda ku sugan ويقول waxaad tidhaahdaa istahzi'uu iska jeesjeesanima yahowni ina allaha alle mukhrijun wuxuu soo saari maa waxaa taxdaruuna aad ka baqaysaan rabbi wuu soo saari wallaahi yalla in sa'altahum qolada haddii aad weydiiso oo maxaa idin idin geeyey inaad culamaa saxaaba inaad xamataan maxaa keena sidaa haddii aad weydiiso layaquulunna waxay leeyihiin inamaa kunnaa waxaanu nahay nakhuudu kuwa warka iyo sheekada iska dhexgala waa sheekaysanayn wa nalcabu waa iska ciyaarayn qul waxaad tidhaahdaa abillaahi alle iyo wa aayaatihi aayadihii iyo wa rasuulihi rasuulkii miyaad kuntum ahaydeen tastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesaya ma cid lagu jeesjeesaa ciddaasi ilaah iyo rasuulkiisa iyo aayadihiisa inaad ku jeesjeestaan maxaa maxaa keenay laa tactadiruu ha cudurdaaranina ma aanan dhihin iyo sidaa uma aanan wadin iyo sheekadaa ka baxa qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum mu'minnimo intaad sheeganayseen kadib ayaad gaalowdeen in nacfu haddii aan cafinno can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mid ah haddii aan cafinno oon towbada waafajinno nucadib waan cadaabaynaa daa'ifatan qaar laazim waan cadaabayna in nacfu can daa'ifa iyo in yucfa can daa'ifana waa qira in yucfa haddii la caafiyo can daa'ifatin qola oo minkum idinka idinka mid ah tucadab waa la cadaabi daa'ifatun qola la cadaabi biannahum bisababi annahum ayaga ahaanshahooda ayaa lagu cadaabi kaanuu inay ahaayeen mujrimiina dembiilayaal ayay noqdeene almunaafiquuna qolada munaafiqiinta ragga ah iyo walmunaafiqaatu gabdhaha munaafiqaadkiihi bacduhum qaarkooda min bacdin qaarka kale ayay ka ahaadeen ya'muruuna way amrayaan bilmunkari waxa xun ayay is-amrayaan wayanhowna waxay iska reebayaan canilmacruufi waxa wanaagsan ayay iska reebayaan wayaqbiduuna way qabanayaan eydiyahum gacmahooda ayay qabanayaan nasullaaha qoladaa alla wuu halmaamay fanasiyahum ayagoo fa nasullaaha allay halmaameenoo fa nasiyahum allana waa halmaamay qoladaasi ina almunaafiqiina qolada munaafiqiintaa hum ayagaa alfaasiquuna faasiqiin dhabe ayaga wey wacad allaahu ilaah wuxuu u ballanqaaday almunaafiqiina ragga munaafiqiinta iyo walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka wuxuu u ballanqaaday iyo walkufaara gaalada kaleba naara jahanama jahanamo naarteeda ayuu u ballanqaaday khaalidiina xaal ay yihiin kuwa waaraya fiiha jahanamo ay ku waarayaan hiya jahanamaana xasbuhum tan ku filana waa ku filan tahay jahanama cadaab waa ugu filan tahay walacanahum allaahu ilaah wuu lacnaday walahum qolada waxaa u sugan cadaabun cadaabka oo muqiimun daa'imayo weligii dhammaanayn ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qolada munaafiqiinta ee qaabdhaqankooda iyo jazahooda labadaasuu israaciyey qaabdhaqankooda waxa weeye awalan horta ayagaa isku tiirsan ayagaa qaraabo isu ah ayagaa isku xanqarsanaya ayagaa isku dhaqana waka bacduhum min bacd bacduhum min bacdi waa yahay qaabdhaqankoodii miya wax alla wixii wanaagsan ayay iska reebaan nabi ha la rumeeyo ilaah ha la rumeeyo diin ha lagu dhaqmo arrinkaasay iska reebayaano leylan wa nahaaran iska waaninayaanoo iska hortaagan yihin wax alla wixii xunna way is-amrayaano ilaah diintiisa halkaa inta la dhigo qaynun ha lagu dhaqmo ilaah cid aan ahayn ha laga amar qaato ilaah iyo rasuulkiisa xagga ha la iska dhigo waxyaabaha ay ku talinayaan ayay ka mid tahay oo munkar ayay amrayaan waa yahay buklina aweyhe cid ka bakhaylsan ilaah ma abuurino wayaqbiduuna eydiyahum mid ayaga ka mid ee shiling inuu bixiyo haddii u doono gacantay qabanayaan waad waalan tahay aakhire iyo waxbaa la helaya iyo sheekada intaad ka baxdo ha isceertayni ciyaalka biilkoodii dadka ha u qaybinin waa waalan tahay shilin ha bixini waa yahay qoladaas sidaa u dhaqmi ilaah wuxuu u yaqaanaa faasiqiin rasmi ayaga wey ayagaa faasiqiina faasiq haddaad maqashe faasiqnimadana ay ku dhammaystiran tahay ayaga wey sideedaba fisqiga laba qeyb ayuu u qaybsamaya fisqi dhammaystiran iyo fisqi qeyb ah fisqiga dhammaystiran alfisqul akbar ayaa loo yaqaanaa fisqiga dhammaystiran waa gaalnimo dhammaystiran oo ruuxa islaamnimada bannaanku ka joogaa waa gaaloobay fisqigaa u dhammaystirmay fisqiga haddii uu qeybsan yahay ee ruuxa qeybna uu ku sifaysan yahay qeybna ay ka maqan tahay fisqi asqar weeye sida kufri asqar iyo dulmi asqar iyo fisqi asqar weeyaano dee ruuxii aslul iimaan kama uusan zuulin laakiin macsiyuu ku jiraa ayaa loo jeedaa qoladan munaafiqiinta ah fisqigooda fisqu akbar weeyaano waxaad ku garanay xasriga rabbi uu sameeyey faasiqiinba haddii aad maqasho ayaga wey cid kaloo faasiqiin ee lama arko jazihii baa yimid qaabdhaqankoodii rabbi uu noo sheegaye ayaga iyo gaalada kaleba isku dar qolada munaafiqiinta rag iyo dumar midkay doonaan ha noqdaan iyo gaalada gaalnimada caddaysatay labaduba waxay mushtarak ku yihiin oy wadaagayaan naara jahanama naarta jahanamay wadaagayaan waana ku waarayaan cadaabkaasay weligood ku jirayaan taas waa arrin ka wada dhexeeyo derajo ahaanse waa kala sarreeyaano qoladan munaafiqiinta suuratu nisa waxaan ku soo marnay fi darki lasfali min annaar qeybta ugu hoose naartu hoosaa loo galaa jannadana koraa loo fulaa qeybta ugu hoosaa darkul asfal la yidhaahdaa waana meesha ugu cadaab kulul halkaa ayay ku jiraan sababkuna waxa weeye qoladan gaalada in la cadaabo sababkii keenay way la wadaagaan way la wadaagaan oo gaalnimadii way way la wadaageen oo gaalnimada aslul kufriga cadaabkuu keenay waayahay aslul kufri hadduu cadaab keenay ee kufriga ruuxa markuu kaafir noqday kadib cisyaanka uu samaynayo darkii iyo wuxuu u siyaadinayaa cadaabka in lagu sii fogeeyo qoladani dhibaatada ay muslimiinta la dhex joogaan muslimiin bay sheeganayaan sirtii muslimiinta ay ogaanayaan dhibaatada muslimiinta ayay ka shaqaynayaan leyla wanaharan jaasuus weeyaan oo gaaladaasay u warramayaan dhibaato xanta iyo dhibaatada u fiirso nebiyullaahi maxamed iyo safkiisa dhibaatada ay la dhex joogeen qoladaasi dhibaatada ay samayni ayaa waxay gaarsiisay aslulkufrigii cadaab marka u geliye kadib qaybtii ugu hooseysay inay tagaan oo qolada ugu cadaab kulul inay noqdaan almunaafiquuna ragga munaafiqiinta ee walmunaafiqaatu haweenka munaafiqaadkiihi bacduhum qaarkooda min bacdin qaarka kale ay ka ahaadeen iyagaa isku tiirsan ya'muruuna waxay is amrayaan bilmunkari waxun ayay is amrayaan wayanhowna waxay iska reebayaan cani lmacruufi waxa wanaagsanna way iska reebayaan wayaqbiduuna waxay qabanayaan aydiyahum gacmahooda ciddii wax bixin lahayd gacanta ay qabanayaanoo uma ogola bukhalowe nasullaaha ilaah way ka tageenoo waa halmaameen fa nasiyahum allana wuu ka tagayoo wuu nacayo hidaayana waafajin maayo cadaabna ka saari maayo kheerna la dooni maayo ina almunaafiqiina qolada munaafiqiinta hum ayaga unba alfaasiquuna kuwa faasiqnimada faasiqnimo ku sifoobaya yacnii fisqi qolada uu dhammaystiran yahay waa ayaga cidda kaloo dhanba fisqiga qeyb bay ka haystaan qeyb ayaa ka maqan ayaguse waa u dhammaystiran yahay wacad allahu ilah wuxuu u ballanqaaday almunaafiqiina qolada munaafiqiinta ah ragga iyo walmunaafiqaati gabdhaha munaafiqaadkiihi iyo walkufaara gaaladaba wuxuu u ballanqaaday naara jahannama naarta jahannama khaalidiina xaal ay yihiin kuwa waarayo fiiha jahannama ay ku waarayaan hiya jahannamaana xasbuhum ku filan cadaab kale iyo dhibaato kale in loo raadiyo uma baahne waa ku filan tahay walacanahum allahu alla naxariistiisuu ka fogeeyey walahum qolada waxa u sugan cadaabun cadaabka oo muqiimun daa'imayo weligii aan dhammaanaynin kaladiina antum idinku kaladiina qoladii ayaad la mid tihiin min qablikum idinka horreeyey kaanuu waxay ahayeen qoladaasi ashadda kuba daran minkum idinka way idinka darnaayeen quwatan xagga xoogga wa akara way badnaayeen amwaalan xagga xoolaha iyo wa awlaadan caruurta fastamtacuu qoladaa way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii ayay ku raaxaysteen adduunya fastamtactum idinkuna waad raaxaysateen bikhalaqikum nasiibkiinni ayaad ku raaxaysateen kama stamtaca siday u raaxaysteen aladiina qoladii min qablikum idinka idinka horreeyey bikhalaqihim nasiibkooda siday ugu raaxaysteen oo kale wa khudtum waxaad dhexgasheen kaladii baatilkii mid lamid ee khaaduu kubaaba ay dhexgaleen ulaa'ika qoladaa xabidat waxaa hoobtay acmaaluhum acmaladooda fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ayuu ku hoobtay iyo walaakhirati aakhira dhexdeeda wa ulaa'ika qoladaa hum ayaga alkhaasiruuna kuwa tacabeelay ee khasaaray ah alam yaatihim miyuusan u imaanin naba'u ladiina qoladii warkooda min qablihim ayaga ka horreeyey qowmi nuuxi nabiyullaahi nuux qoladiisa warkoodii miyuusan u imaanin iyo wacaadin reer caad iyo wathamuuda reer thamuud iyo wa qowmi ibraahiima nabiyullaahi ibraahim qoladiisii iyo wa asxaabi madyana reer madyan iyo walmu'tafikaati tii dabagedoontay warkeedii miyuusan u imaanin atathum qolooyinkaa waxaa u yimid rusuluhum rusushoodii ayaa bilbayinaati xujooyin cadcad ola yimid famaa kaana allahu alla maba uusan ahayn liyadlimahum qoladaa mid dulminay walaakin kaanuu waxay noqdeen yadlimuuna anfusahum naftooda kuwa dulminayo ilaah qoladii munaafiqiinta ayuu la hadlayaa wuxuuna leeyahay dee qolooyinkii munaafiqiintii hore iyo gaalooyin gaaladii hore ee idinka horreeyey ayaad la mid tihiin waxba kagama bedelidin ummadihii hore la halaagay caasi garoobay ee kutub loo soo dejiyey rusul loo soo diray qaarkooda si toose u gaaloobay ee kutubtii iyo rusushii la dagaalamay qaarna afka baarkii islaamnimo ka sheegtay ee hoosta kala dagaalamayey iyo idinka waxba isma dhaaftaan isku mid baa tihiin mar haddii ficli ahaan isku mid aad noqoteen ciqaab ahaanna isku mid baa tihiin sidaa ayuu rabbi caddaynaya oo qolooyinkaa maxay sadayni jireen adduunyada ayaa waxay ugu raaxaysteen wax alla wixii ay ka heli kareen oo macnuhu waxa weeyaan dantooda iyo ujeeddadooda oo dhan waxay ku koobneed al-istimtaacu fi dunya adduunya inay raaxaystaan bas wax qasad kale iyo wax dan kale iyo meel kaleoy u socdeen iyo wax kaleoy niyeysnaayeen ama ay rumaysnaayeen lama arko adduunya un inay ku raaxaystaan xaaraanteeda xalaasheeda wax alle waxay heli karaan in kitaab alla la rumeeyo in rasuul alla la rumeeyo in ilaah la rumeeyo in laga amar qaato baabka wax ugu jiraba ma ahayn baabka waxa ugu jiray oo keliya sida xayawaanka in loo dhaqmo adduunyo lagu raaxayso ataladudu fi dunya intaa keli ayay doonayeen idinkuna sidaa un baatihi adduunyo inaad ku raaxaysataa waxaan ahayn ood doonaysaan lama arko isla markaa adduunyo ku raaxaysi keli arrinkiinna kuma eka ayaguna arrinkooda kuma ekeen wax alla wixii xaq iyo diin inaad la inay la dagaalamaan ayay arrintooda ahayd adduunyo waa ku raaxaysanayaan ciddii tidhaahdo war adduunye oo keliya qasadkiinna ha ka dhigina niman yahowne adduunye waxa aad ka qaadaysaan wax xalaal ee ha noqdo wax alla idin balleeye ha noqdo aakhare u shaqaysta ciddii tidhaahdana way la dagaalami jireen idinkuna sidaa ayaa tihiin oo wakhudtum kaladii khaadu baatilkii ay ku dhex jireen baatil lamidaad ku jirtaan sidii oo kale aad u shaqaynaysaan mar haddii aad sidaa u shaqaynaysaan hee qoladaa waddadii la mariyaa la idin marini oo qolooyinkaas sidee waddada la mariye maxay tahay ilaah wuxuu ka magacaabay qayb ka mid a nebiyullaahi nuux qolooyinkii loo soo diray awe xaggee ku dembeeyeen ee nebiyullaahi huud qoladii loo soo diray reer cad xaggee ku dembeeyeen nabi saalex qoladii loo soo diray reer tamuud xaggee ku dembeeyeen nebiyullaahi luud qoladii loo diray mutafikaad xaggee ku dembeysay nebiyullaahi ibraahim qoladii awe waa la halaagay wixii oo dhan in la halaagaana waxaa keenay rusul ayaa loo soo diray kutub ayaa loo soo dejiyey rusushii iyo kutubtii bay la dagaalameen waana diideen xaq inay qaataan qasadkoodiina adduunyo keli ayuu noqday taa ayaa lagu halaagay idinkana halaagga ayaa idinku soo socda arrinkaasu rabbi caddaynaya kaladiina waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay antum idinka kaladiina qoladii ayaad la mid tihiin min qablikum idinka horreeyey qoladii idinka horreeyey aad la mid tihiin weliba qoladaasi meel baad kala mid tihiin meella waa idinka ayagaaba idinkaga fiicna xaggee weeye xagga xoogga iyo cumriga dheer iyo adduunye ka shaqaynteeda ayagaaba idinka yaqaani ayagaa idinka xoog badnaa ayagaa idinka cumri dheera jaanibka ayagaaba idinku dhaamay ee jaanibka liidnaantaad kala mid tihiin oo caasinimada ah kaladiina qoladii ayaad la mid tihiin min qablikum idinka horreeyey kaanuu qolooyinkaa waxay ahaayeen ashadda kuwa daran minkum idinka way idinka darnaayeen quwatan xagga xoogga wa agtara kuwa badan ayay ahaayeen amwaalan xagga xoolaha iyo wa awlaadda carruurtana waa idinka carruur badnay waana idinka maal badnaayeen waayo adigoo toddobaatan sano nool iyo nin saddex boqol afar boqoloo sano nool dee isku carruur ahaani maysaan toddobaatankaa sana u badnaan dee lixdan sana wax dhali ninka saddex boqol wax dhalaya ka waran saddex boqoloo sano dhal wada kaa miyaad gaari kartaa ninka intaas shaqaynaya miyaad gaari kartaa xoolo ahaanna waa idinka badnaayeen carruur ahaanna waa idinka badnaayeen wey waka kaladiina min qablikum kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa daran minkum idinka way idinka darnaayeen quwatan xagga xoog wa agara kuwa badan ayay ahaayeen amwaalan xagga xoolaha iyo wa awlaadan caruur fastamtacuu meesha aad kala mid tihiin waa kani fastamtacuu qoladaa way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii adduunye ay ka heleen xaraan iyo xalaal wixii ay heleen ayay ku raaxaysteen fastamtactum idinkuna waad raaxaysateen bikhalaqikum nasiibkiinaad idinkuna ku raaxaysateen kama stamtaca siday u raaxaysteen aladiina qoladii min qablikum idinka idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkooda siday ugu raaxaysteen oo caasinimadii mid lamidaad idinkuna samayseen wakhudtub waxaa kalood kala mid tihiin wakhudtub waxaad dhexgasheen kaladii xumaantii khaaduu ayagu ay dhexgeli jireen ulaa'ika qoladaa xabidat waxaa hoobtay acmaaluhum camalladoodii wanaagsana way hoobteen fi dunyaa adduunye dhexdeeda ayay ku hoobteen iyo walaakhirati aakhira dhexdeeda wa ulaa'ika qoladaa hum ayaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaraya khasaaro dhammaystiran ayagaa khasaaray ciddii ayagaa aan ahaynba khasaarahooda waa qeybsan yahay ama ayagu khasaarahooda wuu dhammaystiran yahay cadaab bay galeen alam ya'tiihim miyuusan u imaanin qolada naba'u ladiina qoladii warkooda min qablihim markii hore ayagaa toos loola hadlayay kaladiina min qablikum khitaabka ayagu ku socday haddana waa laga leexiyoo heybaa laga dhigay sabab iltifaat baa la yidhaahdaa sababka loo yeelayaana waayo xikamtana waxaa ka mid a in la hadalkooda la liidayo oo wax lala hadlaba ma astaahishaan wax hadal in toos loogu jeediyo astaahilaba ma tihiine qoladani qolooyinkii ka horreeyey inay u fiirsadaan iyo waddadii la mariyey ayaa fiicnaan lahayd ee ayaguse wax hadal in loo sheega ku habboon maba aha alam yatihim qolada miyuusan u imaanin alam yatikum bay ahaan lahayd haddii khitaabka sidiisii lagu wadayo alam yatihim miyuusan u imaanin naba'uladiina qoladii min qablihim ayaga ka horreeyey oo kubay ahaayeen kuwaas qowmi nuuxin nabau ladiina alladiinadaasa laga bedeli qowmi nuuxin nabau qowmi nuuxin nabi nuux qoladiisa warkoodii miyuusan u imaanin wacaadin reer cad warkooda miyuusan u imaanin oo nebiyullaahi huud loo diray wa hamuuda reer hamuud warkoodii miyuusan u imaanin oo nebiyullaahi saalix loo diray wa qowmi ibraahiima ree nebiyullaahi ibraahim qoladiisii warkoodii miyuusan u imaanin uu ka dhashayba wa asxaabi madyana reer madyan warkoodii miyuusan u imaanin oo nebiyullaahi shucayb loo diray والمؤتفكات تيدا بقدونتي وركيدا ميو صنو إيمانين ونبي الله اللوط لودري قرية لفت قنبيوي أتتهم قلوين كاوها أيمد رسلهم رسشوري أيا بالبينات حجوين على عد أليمد فما كانوا ما ينها فما كان الله إله ما بوصنهين ليضربهم قلوة مذلمي ولا هلاقي قلدي هدي الله هلاقي بظلم الله أذلمي لو هلاقي مي الله موسى ظلمني أظلمك حقيقة يمد ولكن كانوا وحي أهين أنفسهم نفتوذا يظلمون كوا ظلمي أيها نفتوذا ظلمي وحي لو هلاقينا أيها ليمي أي إله موسى ظلمين أدن رجا مؤمنين تاي والمؤمنات قبلها مؤمنات كيه بعضهم قاركود أولياء بعض قلدا كلا قرابة ذي ويه يأمرون ويأمريان بالمعروف وحوناكسنا يئس أمريان وينهون وحيسكريبيان عن المنكر وححنا يسكريبيان ويقيمون الصلاة صلاة ييتوسنيان ويؤتون الزكاة الزكاة ويبحنيان ويطيعون الله الله يكأمر قادنيان ويطيعيان ورسوله رسول كيسنا ويطيعيان أولئك قلدا سيرحمهم الله الله ونحريسني إن الله اللي عزيز مدحوب بدني حكيم مام الوراكسنوي وعد الله الله وحب لنقاضي المؤمنين رق مؤمنين تهاي والمؤمنات قبلها مؤمنات كجنات جنوين يؤب لنقاضي جنوين كو تجري أي سعوني من تحتها هوس ذا الأنهار وبيالا أي سعونيان خالدين حاليهم كواريا فيها جنوين كنحضوا أي كواريان ومساكين قريالا ربي وؤب لنقاضي قريها أو طيبة وناكسن guryaha oo fii jannaati cadnin nagaadiga jannadiisa ku sugan wa ridwaanun raadi ahaansho oo min allaahi alle xaggii ka ahaaday ayaa akbaru waxaasoo dhan ka weyn daalika arrinkaa huwa isaga unbaa alfawzu liibaan alcadiimu ee weyna qoladii munaafiqiin iyo gaalo qaabdhaqankoodii rabbi haddii uu noo soo sheegay kadibna uu raaciyey jasahooda iyo meesha xuna ay ku hoyanayaan ayaa sida qur'aanka sunnadiisa lagu yaqaanaa waxay tahay ahee isku xiran ee qaraabada ahee tolka isu ah waa mu'miniinta dhexdooda raggooda iyo dumarkooda waa yahay aaniyan qaabdhaqankooda wanaagsan waxaa ka mida wax alla wax wanaagsan ayay is-amrayaan oo ruuxuba ruuxa kale wuxuu u dardaarmaya almuminu mir'aatu akhiihi ruux walba ruuxa kale wuxuu u dardaarmayaa u sheegayaa wax wanaagsan inuu sameeyo wax alla wixii xunno way iska reebayaano way iskula talinayaanoo meesha wanaagsan iyo janno wixii lagu heli lahaa ayay isu dardaarmayaan cadaab iyo xumaan wixii uu ku imaan lahaana way iskala talinayaan warniyaho waxaa ha samaynin xumaan iyo cadaab ayaa dambaysa waxa wanaagsan samee jannaa dambaysa si jannada aan u helno taladaa ayay bixinayaan qoladaa mu'miniinta ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala sidaa u dhaqmayso horta iyagaa mu'miniin dhaba waa yahay aaniya abaalka iyo jazaha ay leeyihiinna jannay gelayaan jannadaa dhexdeeda waxay helayaan guryo aad u waaweyn oo raalli ay ka yihiin oo jecel yihiin ayay helayaan waxaasoo dhan wax ka weynna waa leeyihiin janno iyo waxa dhex yaalla wax ka weyn bay leeyihiin oo muxuu yahay ridwaanun min allaahi akbar raalli ahaansho rabbi ayaa waxay ka weyn tahay jannada iyo wax alla waxa jannada dhex yaalloo dhan oo sideedaba waxaa jira ruuxa shaqada adduunyada uu ku qabtee wanaagsan camalka wanaagsan ee adduunyada uu ku qabto jazaha qiyaamo laga siinayo iyo camalka adduunyada u qabtay jazaha fiican mar walba jazaha ka wanaagsan ilaa hal camal mooye camalka muxuu yahay towxiidka towxiidka iyo jazaha towxiidka mar walba wanaagsan oo towxiid wax u dhigmi karaa ma jiro alla ilaahay raadinimo rabbi subxaanahu wa tacaala ilahay inuu kaa raadi noqdo wejigiisana uu ku tusiyo jaza aad u wanaagsan ee sare weeye amaa towxiid iyo janno haddii la isgarab dhigo towxiidka ka sarreeya kana weyn jazaha laga bixinayo towxiidna towxiidka ka sarreeya acmaasha kale sadaqadan aad bixini iyo waxyaabaha jazaha lagaa siinaya ayaa ka sarreeya ee ridaha rabbi subxaanahu wa tacaala wax u dhigmo towxiid ahaynna lama arko ilaah wuxuu leeyahay jannadan iyo waxyaabahan qoladan la siinaya iyo barwaaqadan iyo raaxadan iyo guryahan waaweynee raalliga ay ka yihiin wax ka wanaagsan ayuu rabbi siinaya oo muxuu yahay ridwaanun min allahi ridwaanu nakiradaa waxaa la yidhahdaa nakiratu litaqliil yareen la yaraynayo raadinimo yar in yar hadduu rabbi kaa raadi noqdo janno iyo wax alla waxa dhex yaalla raadinimadaasi ayaa ka weyn kana sarreeya wayna islaazimaan jannada iyo raadinimada rabbiyo cid uusan raalli ka ahayn ilaah janno geyni maayo cid uusan cid uu raalli ka noqdayna janno meelaan ahayn geyni maayo waka walmu'minuuna ragga mu'miniinta iyo walmu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ihi bacduhum qaarkooda owliyaau bacdin qaarka kale qaraabadoodii wey owliyadoodii wey saaxiibadoodii wey ya'muruuna waxay is-amrayaan bilmacruufi wax wanaagsan ayay is-amrayaan wayanhowna waxay iska reebayaan cani ilmunkari waxa xunna way iska reebayaan iqaamatu salaa itaau zakaa itaaca ilaahoo la ateeco waxaanay waxay ka mid yihiin alamru bilmacruuf macruufkay ka mid yihiin si gaar ahaaneed waxaa loogu sheegayaa min cadfi lkhaasi cala alcaam baa la yidhaahdaayo ee si gaar ahaaneed ayaa loo sheegayaa fadli iyo sharaf gaar ahaaneed oo macruufka kale ay ka leeyihiin ayaa gaar ahaan loogu sheegay wayuqiimuuna waxay toosinayaan asalaata salaaday toosinayaan wayu'tuuna waxay bixinayaan azakaata zakaday bixinayaan waa labada rukni ee towxiidka ku xigay wayutiicuuna allaha allay ka amar qaadanayeen oo adeecayaan warasuulahu rasuulkiina way ka amar qaadanayaan ulaa'ika qoladaasa yarxamuhumullahu alla waa u naxariisanaya ina allaha alle casiizun mid xoog badan weeyaanoo waxa uu doonayaa cid ka hor imaan kartaa lama arko xakiimun maamul wanaagsan oo sida uu maamulaa sidii ficnayd weeye wacad allaahu alla wuxuu u ballanqaaday almu'miniina ragga mu'miniinta iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaadka wuxuu u ballanqaaday jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay soconin min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaala yaa soconaya khaalidiina xaal ay yihiin kuwa waaraya fiiha jannooyinka dhexdeeda- dhexdooda ay ku waarayaan wa masaakiina guryayaalana rabbi uu u ballanqaaday guryayaalaha oo dayibatan wanaagsan oo joogitaan iyo nagaadi iyo in la deganaado aada ugu habboon guryayaalaha oo fii jannaati cadnin nagaadi jannadii ku sugan cadnin waa meesha aan weligeed laga guuraynin janno weligeed aan laga guuraynin guryo ku dhex sugan wey oo meesha haddii in badaan la deganaado soo la nici maayo hadhow in meel kale loo wareegay iyo la jeclaan maayo arrinkaa rabbi baa ka jawaabay oo ilaah wuxuu leeyahay laa yabquuna canhaa xiwala inay ka wareegaan weligood ma dalbayaan yaa meeshan meel idinkugu bedelaa meel ka fiicanna allaha ka dhigay weligood qalbigooda soo geli mayso meesha meella ku doorsan maayaan fii jannaati cadnin wa ridwaanun waa mubtada min allaahi waa nacti akbaruna waa khabar akbar ismu tafdiilka mafduulkiisii waa la xadfay litacmiim baa loo xadfay wax walba waa ka sarreeyaa wey ridaha rabbi wax uusan ka sarreynin lama arko wa ridwaanun raadi ahaansho nakirada lafteeda litaqliil weeye wa ridwaanun raadi ahaansho yar raadi ahaanshahaasoo min allaahi alle xaggii ka ahaatay ayaa akbaru wax walba ka weyn janno iyo waxa dhex yaalla iyo wax walba ka weyn daalika arrinkaasi jannadaa in la isgeliyo laisku waariyo raalli la iska noqdaa huwa asaga unbaa alfawzu liibaan alcadiimu ee weyn wallahu aclam